magaalada aadisababa ayaa waxaa goo dhoweyda lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen madaxda dalalka ku jira urur goboleedka igad shirkaasi oo la sheegay in loo qabtay soomaaliya ayaa madaxdu waxay uga hadleen arrimaha soomaaliya ka taagan waxaana dhinaca soomaaliya uga qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo halkaasi khudbad ka jeediyey haddaba shirkaasi waxaa caashicuud ay goordhoweyd ka wareysatay cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ahna afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo ku sugan goobta shirka
shirkii madaxweyneyaasha dowladaha igad ayaa mar dhow soo gabagaboobay oo runtii shirkan wuxuu ahaa shir soomaaliya loo qabtay oo lagu dhegeysanayay madaxweyne xasan sheekh iyo maaragtay dowladiisa waxqabadka ay qabatay waxaa lagu ammaanay marka hore maara dowladda soomaaliya iyo horumarka ballaaran ee dhanka siyaasadda iyo dhanka amniga iyo dhanka isgaarista waxa la yidhaha political outreachka oo madaxdii dowladdu ay gobollo badan iyo degaano badan ka tirsan soomaaliya gaareen intaas ka soko madaxweynuhu wuxuu halka ka jeediyey khudbad aada u dheer oo ugu runtii uga codsaday dowladaha igad in dowladda iyo qorshayaasheeda oo siyaasadeed tan maaragtay maamul sameynta gobolooyinka laga xoreeyey al-shabaab tan maaragtay isgaaridda iyo dhammaan siyaasadaha in maaragtay igad ay kala shaqeeyaan ugana mahadceliyey doorkii ay kasoo qaateen soo afjarkii xilligii kumeel gaarka ahaa marka runtii intaasa ugu muhiimsaneed waxyaalihii laga hadlay marka intaas waa intii uu madaxweyne xasan sheekh uu halkaasi uu kasoo bandhigay laakiin muxuu noqday reactionkii ama waxyaabihii ay ka yidhaahdeen dowladihii ka socday urur goboleedka igaad maxay ka yidhaahdeen qorshahaasi uu soo jeediyey runtii aada iyo aad bay usoo dhaweeyeen waxaa meesha ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xaale mariam desalen waxaa ka hadlay uhuru kenyatta madaxweynaha kenya waxaa ka hadlay madaxweynaha south sudan waxaa ka hadlay madaxweynaha maarata uveri museveni uganda dhammaantood waxay sheegeen in maanta igat doorka ay joogto iyo horumarka ballaaran ee dhanka amniga ee geeska africa laga gaaray in loo baahanya in la dardargeliyo dardargelintan hadda dowladda soomaaliya iyo mandate-ka la siiyey in lagala shaqeeyo sidii howlahaas oo dhan u fuli lahayn marka aad iyo aad bay usoo wada dhaweeyeen injineer yariso waxaa jirta in urur goboleedka igaad wadamo kamid a in ay si toosa lug ugu leeyihiin arrimaha ka taagan gobolada jubbooyinka ma lasoo hadal qaaday arrimahaasi arrimahaas waa lasoo hadal qaaday madaxweynaha khudbadiisii ku jirtay oo aad iyo aad uga hadlay dowladda iyo siyaasadeeda inay tahay marka hore in maaragtay degaanada laga xoreeyo al-shabaab in loo baahan yahay si deg deg ah in maamullo loo sameeyo kuwaasoo xaqiijiya amniga iyo dagaalka shabaab lagula jiro sii wada kuwaasoo xaqiijiya in degaanka la gaarsiiyo adeegyada bulshada kuwaasoo xaqiijiya in shacabka degaanka dib heshiisiin iyo isu keenid ka dhex sameeya si loo gaaro hadafka guud oo ah in dowlad goboleedyo dalkao dhan laga sameeyo oo federaalkii unitiskii dhamaystirmi lahaa marka taas qorshaha dowladda saas ayuu u sharaxay wuxuu kaloo sheegay in dowladda kismaayo ee dowladdu magaalada kismaayo andhehe ay juhdi fara badan ku bixiyeen ra-iisul wasaare iyo wasiiro iska daba laabteen ujeedadana ahayd dadka halkaas ku shiraya iyo qabanqaabiyaashaba in lagala hadlo loo sharaxo nidaamka iyo dowladda siday wax u rabto islamarkaana la helo xal waara oo ah si loo helo sharciyadii ay ku dhismi lahayd maamul goboleedyada inay u baahan tahay in la waafajiyo dastuurka iyo in dowladdu ay hogaanka ay yeelato tiina wuxuu sheegay madaxweynuhu in maaragtay shirka kismaayo ka socda iyo dowladdu isku afahmi waayeen laakiin ay dowladda uu hogaaminaya xasan sheekh aysan ka marnaba ka seexan diyaarna u tahay mar walba in wadahadallo lagu dhameeyo arrintan iyada ah meel kasta geed dheeri geed fuulna loo fuulo laakiin aan marnaba la dhaafi karin sharciyadda guud ee ah in dastuurka aan maaragtay la dhinac mari karin iyo in dowladda hoggaankeedii ay muhiim tahay si sharciyadii loo baahnaa loo helo dowladaha kenya iyo ethoobiya iyagu ma ka hadleen arrimahaasi waa ka hadleen madaxweynaha uhuru kenyatta aad iyo aad buu uga hadlay wuxuu sheegay shirkii ay mombasa madaxweynuhu ku yeesheen in wax badan maaragtay meel isla dhigeen waxyaalaha meel iskala dhigeen ay tahay in dowladda soomaaliya lagala shaqeeyo sidii xasilinta soomaaliya maaragtay loo heli lahaa waxaa lagu ammaanay dowladda soomaaliya nidaamkan ah inay degaanadii goboladii gaartay uhuru kenyatta aad iyo aad buu usoo dhaweeyey qorshahan ah in dowladda soomaaliya ay tahay meesha sharciyadda leh la rabo in lagala shaqeeyo maaragtay sidii xasiloonida loo sii dardargelin lahaa dalka wuxuu sheegay xasiloonida soomaaliya inay maaragtay xasilooni keeni karto oo kenyana ay arkeen dhibaatooyinka ku hayaan wuxuu sheegay in sidoo kale madaxweyne xasan ay isla maaldhigeen qaxootiga tirada badan ee jooga dalka kenya sidii si sharciyeysan oo habaysan loogala shaqeyn lahaa qaramada midoobay islamarkaana loo soo celin lahaa dadkaas ay guryahooda u imaan lahaayeen arrimahaas oo dhan ayuu ka hadlay uhuru xaile mariamna sidoo kale aad iyo aad buu usoo dhaweeyey qorshahan ah in ugu dambeyntii waxaa laisku raacay in guddi ay soo diraan waddan walbo qof ka socda oo la shaqeeya dawladda arrinta jubbaland iyo maaragtay ha noqoto maamulada kale dalka dhismay oo dhan bal kala shaqayso oo dawladda ay yeelato hogaanka marka ugu dambeyntii urur goboleedkaygaad muxuu ku kala tegay maanta wuxuu ku kala tegay in aad iyo aad loogu mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh iyo dadaalada maaragtay dawladdiisa ay waddo wuxuu ku kala tegay in maaragtay arrimaha soomaaliya iyo xasilinta iyo nabadeynta igad ay muddo soo waday hadda looga dambeyn doono dawladda oo lagala shaqeyn doono igadna ay yeelan doonto roolkooda ku ekaan doono facilitation waxa la yidhaahdo inay caawiso runtii madaxweyne xasan aad iyo aad buu ugu faraxsanaa shirkan sida u dhacay sida loo soo dhaweeyey iyo sida uu ku gabagaboobay kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ahna afhayeenka madaxtooyada oo jooga magaalada adisababa oo u warramayey caashi ibraahim cashucuud